waa codka allaha u naxariistee dhegta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaana tanzaniya waan ka soo dheegtay filim uu hilaadihii sanadkii kunsagaalboqolisideetankii ka sameeyey xaaladii wakhtigaasi ay ku sugnayd dhulkii soomaalidu waxa uu sheegin uu aabihii ku dhashay waqooyiga dalka tanzaniya magiciisuna ahaa xuseen maxamed aadam allah u naxariista dhegta xuseen waxa uu ka mid ahaa hormoodka martidii sanadkii tegay ee hargeysa u yimi ka qaybgalka bandhiga caalamiga bogaagta hargeysa sida uu ii sheegay doctor jaamac muuse jaamac oo ka mid ahaa dadkii sanadihuu dambe ay wada shaqaynayeen waxaa marxuumku ku dhashay sanadkii kii dalkaasi tanzaniya waxaana aqoontiisii waxbarasho uu ka bilaabay halkaa waxa uu markii dambe waxbarashadiisii ka sii watay jaamacadda makereri ee dalka uganda marxuum dhegta xuseen maxamed aadan tanzani waxa uu markii dambe u wareegay dalka maraykanka oo soddonkii sanneey u dambeeyey ka mid ahaa hormoodka aqoon-yahanka wax laga weydiiyey arrimaha bariga afrika sida uu ii sheegay dhigtor xuseen cabdilaahi bulxan oo ah guddoomiyaha jaamacadda francis fano oo ay aqoon dheer isu lahaayeen nin qaali ah oo haldoor aqoon-yahan haddii la yidhaaho soomaaliyeed baa jiray horta xuseen maxamed aadan wuxuu ahaa kuwa ugu horeeya anuu waxaan bartay boston baan ku bartay boston maraykan ayaan ku bartay isagoo markaa durba professor ka ah jaamacad brandice university la ydhaa oo jaamacadaha wanaagsan ee meesha ku yaalla ka mid a oo madax ka yahay center african study center anugu markaa isagu wakhtigaa waabuu dhammaystay wixii tacliintiisa oo dee professor baabu ah anigoo dhallinyaraha oo markaa graduate student ah ayaan waa toddobaataneeyihii weeye wuxuu noo ahaa haldoor buu noo ahaa runtii maxaanku idhaahaa u go-ay tacliin iyo waxbarashadeedii ayuu ahaa princeton university ayuu wax ka dhigtay isagu digrigiisii hore ka qaatay kadib wuxuu galay harvard harvard buu political science ka dhigtay halkaasaanuu ka dhameeyey doctoratekiisii dhegtor xuseen maxamed halkee ayuu ka yimi magaca loo bixiyey tanzani waa kan dhegta jaamac muuse jaamac aasaasaha xarunta dhaqanka ee hargeysa hooyadii baa ka timid dad kale kaana masaai iyo indian muslim baa iska dhalay hooyadii hooyadii baa waxaan dhahay mixi raceka ahayd tanzania aabihiina maxamuud sookuda inin lagu naanaysi jiray baha somalilan kasoo jeedo laakiin markaa joogay tanzania marka laba generation bay deganaayeen caruushaha laba ayay laba fac bay deganaayeen dabeedna yimi soomaaliya dhegta bulxan waxa uu ii sheegay in allah naxariista dhegta tanzaniya uu ahaa nin aaminsan aragtida midnimada afrika hase haatee waxaa xusay inay ka sinaayeen aragtida ahayd in aqoonta loogu adeego dalka iyo dadkaaga waxaanay markii u horreysay labadoodu shir lagaga hadlay arrimahaasi ku qabteen magaalada muqdisho sanadkii isagoo doonaya inuu dadkiisa wax u qabto afkaartiisu waa afkaartii france fano waata anigaba i keentay ee dalkayga maanta aan iminka labaatankii sane aanu ku joogay inaan wax u qabto marka oo ahayd waxbarashadu macno ma leh haddii aana dadkaagii wax uga qoon nooc kastaba ha noqoto waxbarashada xuseen hormoodkaasi ayuu ahaa soomaaliyuu yimi soomaaliyuu ka shaqaynayey toddobaataneyii iyo wixii ka dambeeyey aduu sideetameeyihii ayuu ayuu joogay xuseen soomaali ma qiimayto ma qiimayso aqoon-yahankeeda waxay qiimaysaa ka ree hebel ku shaqaysanaya ka waxboobaya ee xuseenoo kale oo daacada oo wax ka doonayn isagoo cirka maraya soomaali u yimi inuu u shaqeeyo marka calaa kulli xaal ninkaasi nin wuxuu ahaa qaaliya waa nin inaga baxay taariikh badanna qoraaladiisa iyo hawshiisu waa niman si hawlyar loo qayban kara dhaxal buu ka tegey yaa nin lagu khasaaray sinaba maaha sida uu sheegay dhegta bulxan ma ahayn dhegta xuseen maxamed aadan nin aayar dunida ka baxay waxa uuse ka tegay raadiya taariikh waaraya waxa uu ahaa aasaasihii ururka caalamiga ee daraasaadka soomaalida oo sanadka dambe labadakunyosideediyotobanka waa kan dhegta jaamac muuse jaamac oo ka warramaya qorshaha xiga xuseen riyadiisu waxay ahayd in sanad guurada afartan guurada aasaaskii in uu kusoo gebagabeeyo shaqadiisa in hargeysana lagu guddida ururkaasi sanadka hore waxay isku raaceen oo aqbaleen in lagu qabto hargeysa oo ay laba kun iyo sideed tobanka bisha sideedaad dee wiigeeda ugu horreeya halka lagu qabto hargeysa xuseen waxaynu sameynaynaa haddii alla idmo oo marka horeba ku jirtay qorshaha laba kun iyo sideed tobanka ee bandhiga in la qoro buug waxaan afka qalad gurada in honor buug loogu talagalo lagu sharfa isaga oo nool allah u naxariista dhegta xuseen maxamed aadan oo loo yaqaanay tanzani waxa uu ku dhintay gobolka massachusetts ee dalka maraykanka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa